bal hadda aynu eegno taswiirta lix iyo tobnaad markaasi wiilka jonoth ayaa wuxuu u sheegay daa'uud oo uu ku yidhi sawl mar kale ayuu isku jir rabayn doonaa in uu ku dilo marka iyad ahayd daa'uud waa uu cararay oo uu aaday lamadegaanka sawl waxa uu qaatay saddex kun oo nin oo waxa uu raadiyey daa'uud oo habeen habeenaha ka mid ah iyaga oo raadinaya ayuu arkay daa'uud markaasuu wuxuu ku yidhi aniga yaa ila aadaya xarada abbashaal ayaa wuxuu ku yidhi aniga ayaa kula tegaya oo markii habeenkii la gaaray aad ayay u cabsanayeen oo dhadhabanayeen markii ay arkeen sawl oo hurdaya oo warankiisana uu ku surnaa madaxiisa ayuu soo kacay oo wuxuu arkay askartii oo ku wareegsan abashaya ayaa wuxuu ku yidhi daa'uud maanta cadowgaada gacanta ayuu ilaah kugu soo geliyey wuxuu ku yidhi aan ku dilo warankayga oo markaasu wuxuu ku yidhi yaa gacantiisa ku dilayaa midka uu ilaah isagu sukay haddii aanu sidaas samayno ilaah ayaa manay ina lalaynaya markaa malagga dili doona sawl waa uu imaanayaa ayuu yidhi laakiin ilaah ayaa igu amray mid uu isaga sukay inaanan dilin markaasi ayaa daa'uud waxa uu qaatay qulacdii iyo warankii sawl oo uu iska tegey markii ay meel dheer ka tageen ayuu daa'uud markaasi u qayliyey sawl askartiinanow waa inaad dhammaataan kulligiin intaad waardiyeen la heedeen boqorka ayaadse seexanaysaan aaway qulacdii iyo warankii boqorka sawl waxa uu dareemaya codkii daa'uud oo markaasi waa uu toobad keenay waxaad u malaynaysaa waxa daa'uud u sameeyey inay sax ahayd marar badan sawl waxa uu isku dayey inuu daa'uud dilo daa'uudna hadda wuxuu fursad u helay sidii oo kale laakiin jawaabta daa'uud maxay ahayd yaa gacantiisa ku diri karaa midka uu ilaahay subkay daa'uud ma uusan rabin inuu ka aarguto sawl ilaahay ayaa hore wuxuu u yidhi aargudashadu waa tayda